shilkan ayaa haakii ugu xumaa ee ka dhaca waddankaasi oo ay laba tareen isku dhaceen taariikhda greega dibadbaxyadan waxaa qabanqaabeeyey ururada shaqaalaha iyo ardayda waxaa kale oo uu khalkhal ku yimid doonyihii iyo maraakiibtii u kala gooshi jiray jasiiradaha waddankaasi iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada atenes afartaneeyo kun oo qof ayaana maanta mudaharaadyada kasoo qayb galay dadka dibadbaxayay oo lug ku tegay baarlamaanka greega ee bartamaha magaalada caasimadda ah ayaa luxayay boorar ay ku qoran yihiin dhacdadani ma ay ahayn shil waxa ay ahayd dembi mid kasta oo naga mid ah ayaa tareenadaasi la socon kari lahaa dadka qaar ayaana iyagu ku dhawaaqayay dilayaal ayaa tihiin dabcan waxay ula jeedaan mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada isku dhac ayaa mar dhacay kadib markii ay iska hor yimaadeen qaar ka mid a dadka dibadbaxaya iyo booliiska ka hortaga rabshadaha dibadbaxayaasha qaarkood ayaa quraarado uu ku jiro baansiin ku shiiday aqalka baarlamanka halka ay qaarkoodna gubeen caagaga xashiishka lagu guro dad gaadhaya labaataneeyo kun ayaa iyaguna ku banaanbaxay caasimada labaad ee tesaloniki halkaasina waxaa iskaga hor yimi booliiska iyo wiilal dhalinyaro ah laba iyo toban arday oo dhigan jiray jaamacadda magaalada ku taala ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilkan labada tareen ee isku dhacay booliiska ayaa ku riday gaaska dadka kaga ilmaysiisa dibadbaxayaal mudaharaadaya magaalada batras oo ku taala koonfurta waddankaasi waxaa kale oo jira magaalooyin badan oo ku yaala greega oo ay ilaa shalayto ka socdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo shilkan iyo qaabka ay dowladdu u maamushay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london